بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan ina hada alcilma diinun fanduruu caman taakhuduuna diinakum cilmigani waa diin ee ka fiirsada oo ka fakara oo iska eega cidda aad diintiinna ka qaadanaysaan للشيخ axmed cabdisalaam aadam axmed iid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أولا إلهي سبحانه وتعالى أيام هدله ilaahay nagu kulmiyey majliskan cilmiga ah inakoo kala fog inoo yasiray inaynu ku kulanno cabra alhaatif mar labaad waxa mahadsan walaalada liqaagan soo sahlay ee soo diyaargareeyey ayaa iyaguna mahad iyo shukri badan aan u soo jeedinayaa ikhwaanii fillaah intaa dabadeed waxaa kelmaddeenna caawa ay noqon doontaa biidni illaah hadalkii dhaxalgalka ahaa iyo wasiyadii qiimaha badnayd ee uu inooga tegay moxamed ibnu siriin raximahullah hadalkii ahaa ina hada alcilma diinun fanduruu caman taakhuduuna diinakum cilmigani waa diin ee ka fiirsada oo ka fakara oo iska eega cidda aad diintiinna ka qaadanaysaan walaalayaal waxaa macruufa fi hadihi alasminati almuta'akhira dadku inay adduunyadooda ilaashadaan oo maalkooda ay u meel dayaan halkay dhigayaan iyo halkay gelinayaan oo ay aad iyo aad uga fakeraan oo uga fiirsadaan arrimaha adduunyadooda khuseeya taasi waa arrin aad iyo aad u badan laakiin walaalayaal waxaa maanta xaqiiqa ahaan jirta inaan xagga diinta loo fiirsan oon loo meeldayin oo cid waliba ay gacanta iska gashato walaalayaal haddii umuurta adduunyada laga fiirsado oo waxa weeye qofku uu ka fiirsado cidda uu la mucaamaloonayo diinta ayaa ka awlaysan oo ka mudan in laga fiirsado waxaa xaqiiqo ah maanta ninka doona inuu guri dhisto wuxuu isweydiinayaa muhandiska iyo injineerka ugu aqoonta badan dhismaha si aanu gurigiisu goldoloolo iyo khalal iyo naqsi iyo dhibaato u yeelan waxaa shakila-aana maanta hadduu madax ku xanuuno ama cudur kale aad ka cabanayso inaad isweydiinayso dhakhtarka ugu qiimaha ugu wanaagsana ugu cilmiga badani mee si aad u hesho dawo ku habboon cudurkaaad ka cabanayso waxaa shakila-aana maanta shay kastoo adduunyo qofka u baahdaa wuxuu isweydiinayaa ninka takhasuska iyo arrintaa ku fiican si uu isaga ugu tago laakiin waxa ayaan darro ah marka arrimaha diintu ay yimaadaan marka cilmiga sharcigaa loo yimaado inay cid walba u cumaamadato oo nin walba waxa weeyaan gacanta uu gashado waa ayaan darro waxaynu leenahay sida diinta waxa weeyaan ay u adkaysay in laga fiirsado cidda wax laga qaadanayo arrinta noocaasa waa in la fahmo waa inaynu ogaano sidaynu adduunyadeennaba ugu meeldayeennaynu uga fiirsanayno cidda ku habboon alla ilahe diinteennana inaynu ka fiirsanno cidda ku habboon ee munaasabka ku ah arrin waajiba weeyi bal waxay ka mid tahay arrintaasi min alkuliyaati alkhamsa yacni kulliyaadka iyo usuusha shanta ah ee diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey ilaalinteeda waayo xifdu ddiin diinta oo la ilaaliyo oo la dhowraa waa usuusha iyo kulliyaadka asaasiyaadka diinta ka mid ah iyo maqaasida shareecada islaamku ay u soo degtay ayaa ay ka mid tahay xifdu ddiin diinta in la ilaashado addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraani diintu waa raasamaalkaaga ayuha almuslim haddaad ilaashan weydood ku tuntuunsan weydo waad khasaaraysaa khasaaraha ugu weynina waa nin diintiisii waayey ama ay ka dayacantay ikhwaanii fillaah marjica diintu waa alkitaabu wasunna yacni asalka ugu horreeya ee layskula noqonayaa waa kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ah sunnada rasuulkana laga qaadan maayo cid walba ee waxa waajib ah maadaama yacni waxa lagu camal fali karo ee laynagu addoonsada ay tahay sunnada saxiixa oo keliya sunnadaas naqaladeeda iyo kuwa xambaarsan ee soo raray xaalkooda in la eegaa waa waajib riwaayadooda in la eegaa waa waajib haddii aan sidaa la yeelin ka runta sheegaya iyo ka beenta sheegaya isku dheehmaya ka xaqa ku taagan iyo ka ahlulbaatilka ayaa isku khaldamaaya idan si loo kala saaro xaqa iyo baatilka si loo kala saaro runta iyo beenta si loo kala saaro sunnada iyo bidcada waxa waajib ah asaaniidda iyo ruwaadda iyo axaadiida nebiga ragga soo raraya ee soo xambaaray xaalkooda in la eego taasina waxay keensanaysaa in aqoon loo yeesho cilmu lisnaad cilmu lisnaad iyo cilmu rijaal in aqoon iyo cilmi loo yeesho isnaadku waa min khusuusiyaati hadihi lumma waa waxyaabaha ilaahay ummadda nebi moxamed ku karaameeyey ay kala gaar noqotay umamkii hore waayo ummadihii hore waxa weeyaan diimahoodii waxa weeye iyo kutubtii samaawiga ahayd ee loo soo dejiyey khalal fara badan ayaa la soo dersay markii dambe oo nuqsaan iyo ziyaadaba leh oo waxaan ku jirin ayaa lagu daray oo wax ku jira ayaa laga saaray waayo ilaahay ma ballan qaadin xifdigooda waxa weeyaan cilmul isnaadna may lahayn laakiin diinta nebi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa awalan damaanad qaaday ilaalinteeda oo yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun waxaa lau yidhi subxaanah annaka ayaa soo dejinnay waxyiga annaka ayaana ilaalinaynaa ilaalinta alla uu ilaaliyo waxaa ka mid ah ee rabbi uu ku xafiday waa bicilmi lisnaad waayo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan ku karaameeyey waxa weeyaan asaaniidda saxiixa ah ee la kala saarayo ka saxiixa iyo ka saqiimka ah ee la kala saarayo ka saduuqa ah ee runta sheegaya iyo ka kaadibka ah waxa weeyaan cilmiga isnaadka ayaa lagu kala saaray qofka looga qaateenka ah ee laga xambaari kara cilmiga laga qaadanayo ee wax laga warinayo iyo ka aan wax kow laga odhanayn wax kasta haddii uu sheego walaalayaal waxaa xaqiiqo ah waxa weeyi in ilaalinta diintu ay aad iyo aad muhiim u tahay waxyaabaha lagu ilaalinayana sanadka iyo ragga oo axwaashooda la barto oo la ogaadaa inay ka mid tahay waxa weeyaan sanadka iyo ragga layska ogaanayaa khaas kumay ahayn oo keliya waxa weeyaan ruwaaddii axaadiidee hore qudamada ahayd oo keliya gaar kumay ahayn balse waaqic kastoo la joogo marxalad kastoo la maraayo raggeeda u nisba sheeganaya ila alcilmi waaddiin waa in axwaashooda la ogaado qofka ahlu sunnaha ee wax laga qaadan karo ka ahlulbidaca ee in wax laga qaato aanay bannaanayn in la kala ogaado weeyi waxaana xaqiiqaa inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamay aakhiru zamaan haddii xilligaa loo baahnaa asaaniidda iyo ragga la kala saarayo maanta ayaa looga baahi badan yahay waayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay aakhiru zamaanka in waxa weeyaan tanqalibu almawaasiin wa tancakisu alxaqaa'iq waxa weeyaan fii aakhiri zamaan mawaasiintu waa isbeddelaysaa umuurtu way iska waxa weeyaan inqilaab iyo isbeddel ayaa ku dhacaya xaqaa'iqa oo waxyaabo fara badan oo xaq ahaa ayaa baatil laga dhigayaa wax baatil ahaabaa xaq laga dhigayaa wax sunno ahaabaa bidco laga dhigayaa wax bidco ahaabaa sunno laga dhigayaa umuurtu waa isrogaysaa waana isbeddelaysaa nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay xadiidka ibnu maaja sunantiisa uu ku soo saaray abu hurayrana uu warinayo sheikhu lalbanina fi silsilati alaxaadiidi saxiixa uu ku tasixiyey biraqam alf wa hamaan mia wa sabcatin wa hamaaniin waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sayaati cala annaasi sanawaatun khadaacaat yusadaqu fiiha alkaadib wayukadabu fiiha alsaadiq wayu'tamanu fiiha alkhaa'in ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة waxau rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh waxaa ummadda yacni soo mari doona sanawaad iyo sannado la yskhiyaamaynayo oo la yskhaldaayo oo arrimuhu ay isdhalan rogayaan oo ay beddelmayaan waa sannado xaqaa'iqu ay doorsoomayaan oo la beddelaayo yusadaqu fiiha alkaadib waa wakti beenaalaha la rumaysanaayo wa yukadabu fiiha asaadiq waa wakti la beensanayo kii runta sheegayey wa yu'tamanu fiiha alkhaa'in waa wakti waxa weeyi la aaminayo kii khaa'inka ahaa aamin amiin laga dhiganaayo nin aamina oo wax walba lagu aamino wa yukhawanu fiiha alamiin waa wakti la khiyaansanayo kii amiinka ahaa ee aaminka ahaa ayaa khaa'in laga dhigayaa wa yantiqu fiiha aruwaybida waxaa hadlaaya waxa weeyaan ka ruwaybidada ah nebiga sala allahu calayhi wasalam waa la weydiiyey ruwaybidadu waa aya rasuulkii allow waxa uu nebigu yidhi alrajulu taafih yatakallamu fii amri alcaama waa ninka taafiha ah een waxba ahayn een qiimo cilmi iyo mid diineed iyo mid caqli iyo mid garasho midna aanay ku jirin qof aan miisaan diineed iyo dadnimo lahayn oo haddana isku qaadaya umuurta caamka ee muslimiinta inuu ka hadlo allahu akbar ma aktara hada fi hadihi alazmina maxaa ka fara badan umuurta noocaasa dhicidda ay dhacdo xilligan aynu nool lahay aakhiru zamaanka aad bay u tiro badanta ku laga yaabo inaanu tahaarada saxayn ama axkaamta salaada aanu sugayn ayaa laga yaabaa haddana qadaaya alumma inuu ka fatwoonayo oo dhiigga muslimiinta ee daadanaya uu wax ka sheegayo oo waxa weeyaan umuurta caamka iyo qadaayaadka masiiriga ah iyo aayaha ummadda ee dambe inuu ka fatwoonayuu isku qaadayaa laga yaabaa isagoo absad almasaa'il aan garanayn ama aan sugayn oon cilmi buuran lahayn waa ayaan darro jirta xilliga aynu nool lahay oo dhibaatadeeduna ina soo gaadhay oo in badan oo daayarta muslimiinta ka midina ay ku dagmeen walaalayaal waxaa rasuulkeenna maxamed uu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ina min ashraati asaaca an yurfaca alcilmu wayadhar aljahlu waxaa calaamaadka saacadda qiyaame dhiciddeeda calaamaadka lagu gartee ka soo horeeya waxaa ka mid ah in cilmiga dadka laga kor yeelo jahliguna u daahiruu farabato waxa uu nabigu sala allahu alayhi wasalam kama fi saxiixayn min xadiidi cabdillahi bni camr bn alcaas waxa uu tilmaamay kayfiyada iyo qaabka cilmiga loo kor yeelayo oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alcibaad wlakin yaqbid alcilma biqabdi alculamaa xataa ida lam yabqa caalimun aw xataa ida lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilm fadalluu waadalluu waxau rasuulkeenna suuban yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alcibaad ilaahay subxaanah cilmiga ma qabto siibid uu ka siibayo quluubtii addoommada macnaha culimadii iyo kuwii cilmiga xambaarsanaa oo weli nool un ilaahay cilmiga qalbigooda kama siibo kama xayuubiyo qaabkaa ilaahay cilmiga uma qabto oo siduu alla u qabtaa subxaanah walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa laakiin ilaahay cilmiga wuxuu ku qabtaa inuu culimadii xambaarsanayd qabto oo mawdka iyo dhimashada ahlulcilmigu ay bataan waana arrin xaqiiqaa oo wax fara badan oo ka mid ah aynu aragnay waxa uu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam xataa idaa lam yabqa caalimun xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa markaanu caalimba hadhin lam yabqa caalimun waa marka ficilka thulaati laga keena baqya ama xataa idaa lam yubqi caaliman abqa marka laga keeno rubaaciya markaanu ilaahay caalimba reebin een caalimba arlada dusheeda ku hadhin hee ayaa itakhada annaasu ru'uusan juhaala dadku waxay samaysanayaan kuwa juhaala ayay u cumaamadayaan oo culimo ay ka dhiganayaan oo hormood diineed iyo madax ay ka dhiganayaan fasu'iluu markaasaa wax la weydiinayaa faaftow bigayri cilm markaasay cilmi la'aan ku fatwoonayaan oo ku jawaabayaan fadalluu wa adalluu markaasay iyagii lumayaan waxna ay luminayaan oo ay hallaynayaan walaalayaal nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay aakhiru zamaan in cilmigii la rafcinaayo oo juhaal soocii ay isugu soo hadhayaan adduunka dabeed kuwaasi ay waxa weeyaan dadka u cumaamadanayaan oo ay cilmi la'aan ugu fatwoonayaan wax walba dabeed iyagii ay lumayaan dadkiina ay luminayaan walaalayaal run ahaantii yacni azmida azminadan aynu nool nahay iyo xilligan xasaasiga ah arrimaha noocaasi waa muhiim in wax laysaga sheego nebigu sala allahu alayhi wasalam xadiid kaloo saxiixa min xadiidi abi hurayra waxa uu lahaa waxauu abu hurayra yidhi baynama anabiyu sala allahu alayhi wasalama fii majlisin yuxadisu alqawm wakti nebi moxamed calayhi afdal asalaati wasalaam majlis uu fadhiyo oo saxaabadiisa uu u warramayo oo uu waaninayo wax u sheegayo ayaa jaahu acraabiy waxa uu yimid nin reer baadiyaa faqaala mata saaca markaasuu yidhi saacadda qiyaame waa goorma goorma ayay dhacaysaa famadaa rasuulu llah rasuulkii allah sala allahu alayhi wasalam hadalkiisii waa iska sii watay yuxadith isagoo qoomkii u warramayo o waaninaya rasuulku hadalkiisii buu iska watay oo ma joojin faqaala bacdu lqawmi samica maa qaala fakariha maa qaal wa qaala bacduhum bal lam yasmac dabeed saxaabadii waa isku khilaafeen oo qaar waxay yidhahdeen rasuulku mabuu maqal ninkan qaarna waxay yidhahdeen maya wuu maqlay hadalkiisuu karaahiystuu iska nacay inuu u jawaabo xataa idaa qadaa xadiidahu qaala ayna uraahu saa'ila can isaaca dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu warkiisii dhammaystay ayaa uu yidhi aaway kii saacadday weydiinayey qaala ha ana yaa rasuula allah wuxuu yidhi way kan rasuulkii allow anaa ku su'aalayey qaala faidaa dayicat alamaana faintadir isaaca waxau nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka ammaanada la dayaco waxa weeyaan saacadda qiyaame sug yacni calaamaadka saacadda ka soo horreeya waxaa ka mid a dayaacu lamaana ammaanadoo la dayaco qaala kayfa idaacatuhaa waxa uu yidhi oo idaacadeedu waa sidee sidee loo dayacayaa qaala idaa wusida alamru ilaa gayri ahlih faintadir isaaca waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi arrinka marka loo tiiriyo cidaan ehel u ahayn oon mudan oon munaasab ku ahayn markaa saacadda sug allahu akbar waa arrin aad iyo aada u culus oo maanta waaqiceenna nololeed ka muuqato aynu taaban karno marka arrinka loo tiiriyo arrimaha diinta iyo waxa weeyaan wixii ku saabsan marka loo tiiriyo cidaana hel u ahayn ee cidaana hel u ahayn u cumaamato u cumaamadato adduunyaya aakhiraba marxaladda noocaasa saacadda qiyaame sug ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam walaalayaal hada alxadiid waxa uu tusinayaa umuurta dhici doonta waxa weeyaan aakhiru zamaan waana xilliyadaynu xilliyadan aynu imika nool nahay wax fara badan oo dhaca ayaa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam hore usii tilmaamay wa huwa saadiqu lmasduuq aladi laa yantiqu can alhawa in huwa ila waxyun yuuxa alqaadi ciyaad abulfadl alyaxsubi waxa uu ku tilmaamay kitaabkiisa ikmaalu lmuclim sharxu saxiixi muslim muqadimada mujalladka koowaad safxada boqol iyo shan waxa uu yidhi ibnu siriin ayaa waxa uu ka soo naqliyey ina hada alcilma diinun fanduruu canman ta'khuduuna diinakum cilmigani waa diin ee ka fiirsada oo iska ilaaliya cidda aad diintiina ka qaadanaysaan waxaa xaqiiqaa da'yarta muslimiinta iyo waxa weeyaan dhammaan dadka muslimiintii rag iyo dumarba carruur iyo ciroolaba waa waajib inay culumta shariicada bartaan waana muxaadaraadkii waxa weeyaan dowradan ka baxday ee aad dhegaysateen ayay ka mid ahayd sida la ii tilmaamay in laydinka hadlay cilmiga iyo fadligiisa iyo aadaabtiisa laakiin caawa waxaynu inaku isdul taagaynaa maaha cilmiga iyo fadligiisa laakiin waxaynu ka hadlaynaa cilmiga qiimihiisa laydin sheegay cilmiga fadligiisa iyo sharaftiisa laydinka warramay cilmiga aadaabtiisa laydin sheegay yaa loo daba fadhiisanayaa cid walba ma loo hoos fadhiisanaya mise waa layska eegayaa cidda lagu aaminaayo xaqiiqadu waxay tahay in laga fiirsanayo waayo adduunyada laba qof hadday wax isku qabsadaan qofka markhaatiga kuu furaya waad iska eegaysaa nin aan waxba ka dhowrsanayn oon waxba ka xaaraansanayn oo weli iyo billo wax kasta ku maraya hadduu yahay dee markhaati u kaxaysan maysa waxaad odhanaysaa ninkani nin wax ka dhowrsanaya ma aha marag iyo markhaatina ii geli maayo waxaa taa ka awlaysan haddaba haddaad adduunyadaada ka ilaashanayso qofkaan shaahidkiiyo maragga kuu gelayn waxaa ka muhiimsan diintaada inaad ka ilaaliso ninka aan waxa weeyaan diinta ka run sheegayna aan ku dhaqmayn waayo adduunyada oo kaa khasaartood weydo waxaa ka culus diintaada oo kaa dayacanta waxaa kaloo yidhi moxamed ibnu siriin lam yakunuu yas'aluuna can اlisnaad falama waqacat اlfitna qaluu samuu lana rijaalakum fayundaru ila ahli الsunة fayu'khadu xadiiثuhum وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم وحول محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد مركي هوري إلا هقاك سنة ee waxa weeyaan fitanka iyo khilaafaadka badani aanay jirin ee dadku ay toosnaayeen cidi sanad isma weydiin jirin oo dee casrigii saxaabada oo kale asaxaabatu kulluhum cuduul saxaabadu dhammaantood cuduul bay ahaayeen oo waxa weeyaan dad waxay ahaayeen ilaah iyo rasuulkiisu ay cadaaladooda sugeen oo ay qireen oo cirka iyo dhulkaba laga taskiyeeyay ahaayeen saxaabatu rasuulillah marka yacni cidi saxaabiga waxa weeyaan may tuhmayn oo waxa weeye lagama shekeyn riwaayadiisa laakiin wixii ka dambeeyey waxaa xaqiiqo ah in waxa weeye yacni fitantii ay badatay oo khilaafaadkii ay farabateen oo waxa weeye markaa waajib ay noqotay in layska fiiriyo layska eego cidda sanadka ku jirta ee waxa weeye xadiidka warinaysa marka waxa u yidhi ibnu siriin lam yakunuu yas'aluuna can ilisnaad markii hore cidi sanad ismay weydiin jirin yaa werinaya sanadku waa ayo xaalkiisu waa maxay cidi isma weydiin jirin sanadkuna waa silsilatu rijaal waa silsilada ragga ruwaadda ah ee xadiidka nebiga soo warinaya fulaan can fulaan nin walba isagoo ninka warinaya ninkuu ka maqlay ilaa silsiladu ay ku dhammaato can rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam marka sanadkaa cidi isma waraysan jirin waxau yidhi falamaa waqacat alfitna laakiin fitnadii markay dhacday qulnaa sammuu lana rijaalakum markaasaan qaaluu samuu lana rijaalakum markaasay yidhaahdeen waa raggiina noo magacaaba nin alla ninkii qaala rasuulullah ama xadiid iyo diin sheegaya waxay ku odhan jireen markaa markii fitanta iyo khilaafku batay raggiina magacaaba man wa man yaad wax ka warinaysaan fa yundaru ilaa ahli sunnah markaasaa la eegayay cidda ahlu sunnaha ah ee xadiidka warinaysa oo fa yu'khadu xadiisuhum xadiidkooda waa la qaadanayay wa yundaru ilaa ahli lbidac ahlulbidacana waa la fiirinayey oo falaa yu'khadu xadiiثuhum xadiidkooda lama qaadanayn hada alkalaam waxaa soo arooriyey sheekha waxa weye alimaamu alqurطubi kitaabkiisa almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim baabka baab lisnaad min addiin mujaladka koowaad safxada soddon iyo sideed ayuu hadalkaa kusoo naqliyey cabdillaahi bn lmubaarak alayh raxmat اllah waxa uu yidhi alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaa wuxuu yidhi sanadku diintuu ka mid yahay in ragga iyo ruwaadda xadiidka iyo axwaashooda la barto oo la ilaaliyo oon la dayicin waa min addiin wuxuu yidhi walowla alisnaad haddaan sanadku jiri lahayn ruwaadda iyo ragga xaalkooda laga la hubsanayaa haddaan cilmiga lagu hubsanayo cilmigaa isnaadku aanu jiri lahayn wuxuu yidhi laqaala man shaaa maa shaa waxa uu odhan lahaa man shaaa nin alla ninkii doonaa maa shaaa wuxuu doonuu odhan lahaa macnaha qof walba wixii afkiisa kusoo dhacaba way u suuroobi lahayd inuu iska yidhahdo qaala rasuulullah iyadoon sixadiisa iyo dacfigiisa midna aan la weydiin laakiin cilmu lisnaad ayaa lagu kala saarayaa saxiix iyo daciifka cilmu lisnaad ayaa lagu kala saarayaa raawiga riwaayadiisu ay maqbuulka tahay la qaadanayo iyo ka munkarka ay tahay ee lagu radinayo waxa weeyaan sanadkaas iyo axwaashiisa cilmiga ku tacalluqa ayaa lagu kala garanayaa waxaa kaluu yidhi cabdullaahi bn mubaarak baynana wa bayna alqawmi alqawaa'im waxau yidhi annaka iyo ragga waxaa noo dhexeeya alqawaa'im ay ilisnaad sanadkaa noo dhexeeya halkaanu ku kala baxaynaa cilmiga sanadka weeyi halkaasaa lagu kala baxayaa waa ayo raggaagu sammuu lana rijaalakum waxaa guulaysanaya uu ninka sanadkiisu ahlu sunna iyo raggii toosnaa u yahay ama ninka sanadkiisu ahlulbidac walahwaau noqdo faqad khasira khusraana mubiina imaamu shaafici waxaa loo nisbeeyaa inuu yidhi kulu lculuumi siwa alqur'ani mashghalatn ila alxadiida waila alfiqha fi ddiini alcilmu ma kana fihi qaala xadaana wama siwa daka waswaasu shayaaiini culumta oo dhammi marka laga yimaado buu yidhi qur'aanka waxa weeye waa mashghala wakti lumis macnaha wax laga muhiimsan yahay weeyaan oo dee muhiimadda iyo makaanada ugu sarraysa qur'aanka ayaa leh ila alxadiida waila alfiqha fi ddiini iyo xadiidka iyo diinta oo la fahmo mooyaane macnaha wuxuu yidhi culumta oo dhammi marka laga soo reebo qur'aanka rabbi oo ugu horeeya iyo xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo labadaa fiqiga iyo fahamka loo yeesho marka laga soo reebo wixii kale waa mashghala yacni muhiimad badan ma leh oo yacni culumta maadiga adduunyada in la bartaa dee xaaraan ma aha oo waa bannaantay wixii aan sharciga ka hor imanayn laakiin muhimadda iyo makaanada ugu sarraysa waxa leh culumta shariicada ta fadaa'isha iyo darajaadka sare ee nusuusta ku soo arooreenna waa culumta shariicada cilmu lkitaabi wasunna waxa uu yidhi marka alcilmu maa kana fiihi qaala xadahanaa yacni cilmiga dhabta ah ee muctabarkaee ilaahay agtiisa makaanadiiyo miisaanka ka lihi waa cilmiga uu ku jiro qaala xadahanaa waa cilmigii isnaadka waa cilmu alxadiid qaala xadahanaa wa akhbaranaa wa anba'anaa culumtii rijaasha iyo cilmigii isnaadka iyo culumtii xadiidka nabowiga ah ku saabsanayd weeyi wamaa siwaa daka waswaasu shayaaiini wixii intaa ka soo hadhay waa wasaawis shayaan oo wax muhiimad badan le ma aha imaamu muslim sida muqadimada saxiixiisa uu ku soo naqliyey waxaa mujaahid laga wariyey inuu yidhi jaءa bushayrun alcadawi bushayr alcadawi ayaa wuxuu yimid ilى bni cabaas ibnu cabdillahi ibnu cabaas buu yimid fajacala yuxadiثu wayaqulu qala rasuulu اllah qala rasuulu اllah bushayr waxa uu gudagalay inuu ibnu cabaas u warramo axaadiisu u sheego oo uu yidhaahdo rasuulkaas sidan yidhi rasuulkaas sidan yidhi rasuulkaas sidan yidhi qaala fajacala ibnu cabaas laa ya'danu lixadiidihi walaa yanduru ilayh ibnu cabaas ayaa waxa uu gudagalay inaanu xadiidkiisa dhegaysan iyo warka uu daldalayo ee uu waxa weeyaan akhriyayo xaggiisana aanu eeginba warkiisiina ma dhegaysan xaggiisana ma daymoonba faqaala ya bna cabaas maa li laa araaka tasmacu lixadiidii wuxuu yidhi cabdillaahi ibnu cabbaas ow maxaad warkayga u dhegaysan laadahay iyo xadiidka aan kuu sheegayo uxadiduka can rasuuliillaahi walaa tasmac ma rasuulkii ilaahay baan kaaga warramayaa oon axaadiid kaaga sheegayaa oo adiguna aanad dhegaysanayn ma sidaasaa saxa faqaala ibnu cabbaas markaasuu cabdillaahi ibnu cabbaas ku yidhi innaa kunnaa maratan idaa samicnaa rajulan yaquulu qaala rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam ibtadarathu absaaruna wa asgaynaa ilayhi biaadaanina waxau yidhi ibnu cabbaas waxaanu ahayn wakti wakhtiyada ka mid ah kuwo markay maqlaan nin le qaala rasuulullah waxaanu ahayn ibtadarathu absaarunaa indhahayagaa usoo degdegi jira xaggiisa annakoo eegayna wa asgaynaa ilayhi biaadaanina dhagahayagana waa u raaricin jiray oo si fiican baanu u dhegaysan jiray waxau yidhi falamaa rakiba annaasu sacba waadhaluul lam na'khud min annaasi ilaa maa nacrif laakiin dadku markay gaadiid walba koreen ee wax walba ay isku qaadeen kamaanaan qaadan dadka waxaanu garanayno mooyaane wax kale odhaahda ibnu cabbaas alsacba waadhaluul u cabiray alsacba waadhaluul waxaa lagu tilmaamaa geela oo neefka yacni waxa weeyaan adag een la raran karin een la fuuli karin een gaadiid laga dhigan karin ayaa la yidhaha alsacb neefka hayinka ah ee la raran karana waxaa la yidhaha adhaluul waxaa lagaga kinaayooday marka siday dadku nebi moxamed ugu dhiiradeen ee ay wax walba ugu nisbeeyeen ee ay ugu been abuurteen ee wax saxa iyo waxaan saxiix ahaynba mid walba ay qaala rasuulullaahi u yidhaahdeen baa waxaa lagu matelay nin gaadiid walba koray wax walba fuulay alsacba waadhaluul ku hayinoo la raran kara iyo ku kalaba nin fuulay ayaa lagu matelay oo dee qaalin buubaya oo waxa weeyaan didaya oon hayin ahayn ninka fuula dee waxaa laga yaabaa intuu la dido inuu dhulka waxa weeyaan ku dhufto oo uu sidaa kuba dhinto laakiin qofka waxa weeyaan awr hayina oo laylyan fuulaa ama rartaa dee waa ku badbaadaya mithaalku wuxuu yahay marka yacni waxaa lagu matelay hayinka awrka layliga ee hayinka ah waxaa lagu matelay xadiidkii saxda ahaa ee saxiixa ahaa ee sanadkiisu sugnaa sacbigana waxaa lagu matelay kii aan saxiixa ahayn ee nebiga ka sugnayn macnaha iyo maqsuudka ibnu cabbaasna wuxuu yahay falamaa rakiba annaasu sacba waadhaluul dadku markay yacni geed walba isku qaadeen ee ay kala eegi waayeen saxiix iyo saqiim ee ay kala eegi waayeen wax sugan iyo waxaan sugnayn ee ay dhibaatadaasi dhacday ayaa wuxuu yidhi ibnu cabbaas lam na'khud min annaasi ilaa maa nacrif dadka kamaanaan qaadan waxaanu garanayna mooye wax kale macnaha wuxuu u jeedaa ay ilaa maa nacrifu fiqata naqalatihi wa sixata makhrajihi waxaanu garanayno halkuu ka soo baxay iyo sixadiisa iyo cidda soo warisay iyo fiqadeeda waxaanu garanayna mooye wax kale maanaan qaadan oo waa iska dayna wixii kale ayaa u yidhi ibnu cabbaasna waxaa macruufa wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu yaraa oo da'diisu ay yarayd marka lisikari sinihi axaadiid fara badan ama wax fara badan inaanu nebiga ka warin laakiin axaadiida badideeda kibaaru saxaaba uu ka wariyo marka wakhtiyadii dambe ama cusuurtii dambe ayuu ka warramayaa ee nebi moxamed dabadii in markii waxa weeye dadku ay waxba ka dhowrsan waayeen ee riwaayaadkii shaki iyo riibo badani ay gashay inay waxa weeyaan dee aad iyo aad uga fiirsan jireen oo waxay hubaan mooye wax kale aanay qaadan ayaa uu tilmaamay qisadan ibnu cabbaas aad iyo aad waxa ugu sugan cibro muhiim ah oo in lagu waantoobo wax lagu qaato ay tahay waayo ninkaa wuxuu ku yidhi markii aanu aragnay dadkii inaanay waxba ka dhowrsanayn waxaanu hubnoonu garanana mooye wax kale cidna kama qaadanno walaalayaal maanta haddaynu waaqiceenna ku dabaqno maquulada iyo odhaahda ibnu cabbaas ee dhaxalgalka ah innaku maanta kii qaala allaahu qaala rasuuluhu yidhaahdaba ma dhegtaynu u raaricinaa oonu u dhignaa oo waynu iska qaadannaa mise waa ka fiirsannaa waxa xaqiiqadu tahay in waxa weeye kii qaala allaahu yidhaahdaba maanta dad fara badan ilaa man raxima allah wa qaliilun maa hum inaanay waxba kala saarin oo yidhaahdaan dee kanba diin buu sheegaya diin ha sheego laakiin diinta uu sheegayaa tii nebi maxamed ma tahay sala allahu calayhi wasalam diin saxa ma tahay waayo maanta ka laga yaabo inuu isku soo kaamineeyo isku soo kaa qarxiyo ka waxa weeyaan dhiigga muslimiinta bannaysanaya ka waxa weeyaan waxyaabo fara badan oon diinta ku bannaanayn bannaysanayaaba dee magac diineed iyo cumaamo diineed buu xidhan yihi idan qofku waa inuu ka fiirsado cidda uu diintiisa ku aaminayo waa inuu ka fiirsado cidda uu waxweydiinayo waa inuu ka fiirsado cidda uu cilmiga kala kulmayo ee ilmihiisa uu ku aaminayo ee uu odhanayo hebelow hebel ka soo dhigo waa inuu ka fiirsado ibnu maciin ayaa waxa uu yidhi suhayb waxyaabuhu u dardaarmay inamadiisa waxaa ka mid ahaa inuu ku yidhi ya baniya laa taqbalu lxadiida can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam ilaa min hiqa wuxuu yidhi inamadaydiiow dardaaran baan idinkaga tegayaaye xadiidka nebiga in nebi moxamed wax laga wariyo oo laga waramo cidna ha ka aqbalina nin hiqa ah oo lagu kalsoon yahay sanadkiisa mooye ibnu cawnna waxa uu yidhi laa ta'khudu alcilma ila miman yushhadu lahu bialab war cilmiga ha ka qaadanina cid looga markhaati kacay dalabka iyo ahlulcilmiga saxdaa inay wax kala kulmeen oo ka qaateen mooyaane qof aan waxa weeyaan meel alla meel wax ka dalbay ama sanadkiisa aanad garanayn ama xaalkiisuba majhuulukahayo hoonad fahmayn ama waxa weeyaan tuhme iyo shaki fara badan leh waa inaad iska ilaaliso walaalayaal waxa weeye ibnu cawn wuxuu yidhi markaa hadalka laa ta'khudu alcilma ila miman yushhadu lahu bialab marka waxa weeye cilmiga ha ka qaadanina ilaa cid looga markhaati kacay dalabka iyo waxa weeye inay cilmiga dalbeen oo ahlucilmiga ay kala kulmeen mooye walaalayaal idan qofku waa inuu ka fiirsado cidda uu wax ka qaadanayo iyo xaalkooda waa inuu aad iyo aad uga fiirsado jaabir waxa uu yidhi waxaan ku yidhi abi jacfar uqayidu alxadiida idaa samictu waxa weeye xadiidka ma qoraa markaan maqlaba cid markaan ka maqlo qaala rasuulullah ma qoraa oo ma qaydaa qaala idaa samicta xadiidan min hiqa khayru mima fi lardi min dahabin wa fida waxau yidhi markaad xadiid ka maqasho qof hiqa ah oo lagu kalsoon yahay taasi waxay ka khayr badan tahay wax alla waxa arlada ku sugan dahab iyo fida iyo macaadinba macnaha waa wax qiimo badan haddaad xadiid kala kulanto qof looga qaateen oo hiqa ah oo waxa weeyaan aan waxa majruux ahayn ama aan la jarxin alimaam ibnu abi xaatim kitaabkiisa aljarxu watacdiil baabun fi lakhbaar anaha min addiini wataxaruz watawaqi fiiha waxa uu kaga warramay baabka uu ku tilmaamayo akhbaartii axaadiisu inay diinta ka mid tahay iyo in laga fiirsado in badan la yska ilaaliyo ayaa waxa uu tilmaamay baabka markuu ka warramayey asarkii anas ibnu malik ayuu ka soo naqliyey isagoo xanuunsanaya markay u galeen inuu ku yidhi in anas ibnu malik inta lasoo ziyaartay ayaa isagoo xanuunsanaya dadkii u yimid dardaarankii uu siiyey ayuu soo naqliyey ibnu abi xaatim waxa uu ka soo naqliyey marka anas ibnu malik inuu ku yidhi ittaqu llaha yaa macshara shabaab da'yartiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada ayuu anas ku yidhi unduruu miman ta'khuduuna hadihi alaxaadiid war iska ilaaliyo iska eega oo ka fiirsada axaadiisan dadka aad ka qaadanaysaan fa innaha min diinikum waayo diintiinay ka mid tahay diinina wax la dhayalsado oo la fudaysada ma aha wa qaala alimaamu nawowi calayhi raxmat ullah waxa uu yidhi walaa yutacallamu ila miman takamalat ahliyatuh wa daharat dayaanatuh wa taxaqaqat macrifatuh waishtaharat siyaanatuh fqad qaala muxamed ibnu siriin wamalik ibnu anas wagayruhuma min asalaf hada alcilmu diinun fanduruu canman ta'khuduuna diinakum waxau yihi imaamu nawowi wax laga baran maayo oo laga qaadan maayo qof ay dhammaystirantay mooyaane ehelnimadiisii inuu ehel u yahay oo u istaahila in wax laga qaato ahlulcilmi yahay oo diintiisa iyo dayaanadiisu ay muuqatay oo aqoontiisu ay xaqiiqo tahay oo waxa weeyaan istiqaamadiisa la yaqaano waayo wuxuu yidhi moxamed ibnu siriin iyo maalik iyo kayrkood oo selafka ka midii waxay yidhaahdeen cilmigani waa diin ee ka fiirsada oo iska ilaaliya cidda aad waxa weeye cilmiga aad marti uga noqonaysaan eed ka qaadanaysaan iska ilaaliya alimaamu albarbahaari waxa uu isaguna yidhi waxdar uma axdar ahla zamanika khaasatan wandur man tujaalisu wa minman tasmac waman tasxab faina alkhalqa kaanahum fii ridda ila man casamahu allahu minhum waxau idhi barbahaari waxaad aad iyo aad uga digtoonaataa ood xadar iyo digtooni badan ka qaadataa dadka zamankaaga aad la nooshahay gaar ahaan waxaanuu yidhi barbahaari waxaad eegtaa man tujaalisu wa minman tasmac ciddaad la fadhiisanayso iyo ciddaad wax ka maqlayso iska eegoo ka fiirso iyo waman tasxab ciddaad la saaxiibayso eed la soconayso waayo yacni qofka manhajkiisa iyo diintiisa markaad doonto inaad garato can ilmari laa tas'al wasal can qariinihi fakulu qariinin bilmuqarini yaqtadi yacni qofka ha weydiin xaalkiisu waa maxay laakiin yuu la socdaa weydii huwa maca man waayo qofka saaxiibku saaxiibkii ayuu la da ayuu ku daydaa oo lagu qiimeeyaa marka waman khafiyat calayna sariiratuhu lam takfa cana ulfatuh yacni had iyo jeer qofka sariiradiisa iyo waxa uu qarsanayaa inaga qarsoonaataynu garan weyno cidda uu la socda iyo macaman inagama qarsoomi karto marka waxaa lagu qiimayn karaa qofku macaman waxaa shaki la-aana qofka sunniga ah ee salafiga ee manhajka salafka iyo dariiqii saxda ahaa ku sugani cidda uu la soconaayo ee uu wax ka dhiganaayo ee uu wax ka dhegaysanayo ee uu la mijlisayaa waa dadka dariiqii salafka ku sugan waa dadka ahlulistiqaama waa dadku nebigu ku tilmaamay sala allahu alayhi wasalam inay yihiin aaa'ifa almansuura laa tazaalu aa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik imaam axmed ibnu xambal iyo bukhaari iyo kayrkoodba waxay yidhaahdeen in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa nadri man hum kuwaasi yacni daa'ifada nebigu sheegay haddaanay ahlulxadiidka iyo ahlu sunnaha ahayn ciday yihiin annaku garan mayno wa hum lghurabaa waana ghurabaduu nebigu sheegay inay yihiin kuwa waxa weeyaan aakhiru zamaankana diinta iyo dhaqankeeda lagula yaabi doono ee lagu qariibsan doono waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu tilmaamay bada alislaamu gariiban wasayacuudu gariiban kama bada fatuuba lilghuraba kama fii muslim min xadiidi abi hurayra islaamnimadu waxay bilaabantay iyadoo layskula yaabayo oo afraad iyo dad fara ku tirisi ay haystaan oo dhaqanka iyo diinta islaamnimadeeda dadka lagula yaabayo oo lagu qariibsanayo sida qof qariiba oo waddankiisa iyo dad kale iyo dal kale tegay oo kale waxa uu nabigu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam inay kuna noqon doonto diintu gurbadii ay soo martay aakhiru zamaanka inay ku noqon doonto oo sidii kuwii hore ugu soo horreeyey assaabiquuna alawaluun loogu qariibsaday istiqaamada iyo iltisaamka diinta kuwa dambe aakhiru zamankana in lagu qariibsan doono laakiin nabigu sala allahu alayhi wasalam bushaare ayuu ka tegey wamaa acdamaha min bishaara waxa uu yihi fatuuba lilghurabaa waxase wanaag iyo fadli iyo abaal badani u sugnaaday kuwa diinta lagu qariibsado ee iyadoo lagula yaabayo haddana kusii fara adayg ee ku tuntuunsada ee ku toosnaada walidalik ayaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxaabuu ku tilmaamay qofka sunnadiisa ku sugan markay ummaddu fasahaado ee diinta laga durko inuu yahay kalqaabid cala aljamr sidii qof dhuxuldaba haysta waxaynu garan karaa qofku dhimbiil ama dhuxuldaba sidii u xajistaa way ku adag tahay laakiin waxaa lagu masalay oo tusaalaha loo soo qaatay qofka iyadoo aakhiru zamaan ah oo dadku ay diinta ka durkeen oo cidda ku dhaqanta lala yaabayo oo la qariibsanayo qofka marxaladda noocaasa diinta ku sugnaadaa waa nin dhuxuldaba haysto oo kale yacni caqabaadka iyo adayga iyo mashaqada ka hor imanaysa darteed waana inuu ku sabro ikhwaanii fillaah idan waxaa xaqiiqo ah fa kullu qariinin bilmuqaarini yaqtadii in qofku dadka ahlu sunnaha ee dariiqa salafka ku sugan inuu kuwa raaco oo uu la socdo oo uu la mijliso oo uu iyaga wax ka barto oo uu wax ka qaato kuwaas ayaa diintoodu aamin tahay oo laysku hubaa hum lqawmu laa yashqaa jaliisuhum kuwaasi waa dadka haddii lala fadhiisto aan lagu hungoobin een lagu guuldarraysanayn bal waa kuwa lagu guulaysanayo walaalayaal waxa xaqiiqo ah azminadan dambeaynu nool nahay inay taladu faraha ka baxday oo yacni dadka diinta wax ka sheegaya ee haddana inxiraafka ku sugan ee ay tiro bateen arrinta noocaasiina waa sunno kawniya waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala hore u tilmaamay waa arrin laynooga warramay had iyo jeer in inta khayrka iyo wanaagga ku toosane ay yar tahay inta halaagsanina ay badan tahay bal u fiirso waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wamaa akharu nnaasi walaw xarasta bimu'miniin nebi moxamedow dadka agarkoodu may ahaanin haddaad kuba dadaasho xataa ood juhdi kasta ku bixiso kuwii ku rumaynaya ku raacaya akharu nnaas way ku beeninayaan bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wain tutic akara man fi lard yudiluuka can sabiili illah haddaad adeecdo oo aad waafaqdo dadka arlada ku nool intooda badan ee agarka inta u badan haddaad adeecdo yudiluuka can sabiili illah ilahay jidkiisa waa kaa luminayaan bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay intooda badan iimaankoodu iimaan khaalis oo badhax tiran inaanu ahayn ee shirka ay ku dhacayaan wma yuminu akaruhum billah ila wahum mushrikuun idan hadihi alaayaat waxay tilmaantay akariyada iyo inta badani inay halaagsamayso inta hanoonaysae toosnaanasaana ay yar tahay bal nabigu sala allahu alayhi wasalam xadiidkii sunanka min xadiidi abi hurayra xadiidu liftiraaq atawiil wuxuu tilmaamay ummadda nebi moxamed inay u kala tegi doonto cala halaatin wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan fariiqo inay ummadda nebi moxamed u kala bixi doonto nebigu waxa uu tilmaamay kulluha fi nnaari ila waaxida dhammaan inay ahlu naar yihiin mid keliya mooyaane dabeed nabiga sala allahu alayhi wasalam markii la weydiiyey waxau yihi man kana calaa mili ma ana calayhi alyawm wa asxaabii waa kuwa ku sugan aniga iyo asxaabtaydu maanta manhajkaanu ku sugannahay iyo dariiqaanu ku sugannahay iyo diintaanu ku sugannahay kuwa ku sugan biduuni ziyaadatin walaa nuqsaan iyagoon waxna ku darin waxna ka dhimin kuwa dariiqa maanta waxaan ku suganahay ku sugan kuwaas ayaa badbaadaya nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu tilmaamay markaa kulluha fi nnaari ila waaxida yacni dhammaantood inay fi naar yihiin mid mooyaane taa badbaadaysaana ay tahay ta ku sugan manhajkii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo dariiqii nubuwada kuwa ku sugan inay yihiin kuwa badbaadaya ayaa nabigu tilmaamay calayhi afdal salaati wa atamu tasliim waxaa markaa aad iyo aad muhiim u ah in qofka muuminkii maanta aanu odhan waxa weeyaan anuu waxba kala garan maayo waxa weeye waxa mid walba diin buu sheegayaa ama waxbuu ii sheegayaa anuu kala garan maayo inaanu odhan laakiin diintiisa cilmi uu yeesho oo uu baadho oo uu raadiyo waxaa xaqu u yahay inuu raadiyo nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi daa'ifo ummadayda ka midii ka zuuli maayaan inay diinta ku toosnaadaan oy noqdaan weliba kuwa ku muuqda daahiriina cala alxaq yacni duhuurku ma aha shardi inay ghalabada bilquwa yacni bisayfi wasinaan inay ku sarreeyaan waayo taasi waa shay marna la helo marna la waayo laakiin duhuurkooda mustamirkaee joogtadiihi waa duhuuru alxujati waalburhaan mar walba qofka salafiga sunniga ah mar walba qofka manhajka xaqa ah ku taagan daliilkiisu waa waadix oo waa cadiih xujadiisu waa daahir mar walba wixiisu wax khafi ah oo madmadow ku jiro ma aha qofka waxa weeyaan sunniga ah aahiruha wa baatinuhaa sawa intay dadka u sheegayaan ayay meel kasta ka sheegaan wax kaloo uga qarsoon oo uga hooseeyaana ma jiro walaalayaal waxau yihi marka alimaamu albarbahaari ixdar uma axdar ahla zamanika khaasa wandur man tujaalis wa minman tasmac ka digtoonow dadka xilligaaga iyo zamankaaga aad la nooshay gaar ahaan waxaanaad iska eegtaa ciddaad la fadhiisanayso iyo ciddaad wax ka maqlayso waman tasxab iyo cidda aad raacayso waayo waxau yidhi khalqigu intooda badan maanta waxay ku sugan yihiin inay diintii ka noqdeen oo ay ka laabteen ilaa man casamahu allahu minhum inta ilaahay u dhowray ee uu ilaaliyey mooyaane jacalana allahu minhum inta alla u dhowray ee dalaalada iyo baadida uu ka badbaadiyey allah inaga yeelo subxaanah waxaa kaluu yidhi alimaamu albarbahaari walaa taqbalu alxadiida ila miman taqbaluuna shahaada xadiidka nabiga ha ka aqbalina kaad shahaadada iyo markhaatigiina ka aqbalaysaan mooye oo macnaha kaydaan shahaadadiinaba ku aaminayn iyo markhaatigiina ka majruuxa ee adduunyadiina aad ku aamini weydeen diintiina ha ku aaminina waa ayaan daro qof aan neef neef hallaabay la weydiinayn oon adduunyo marnaba lagu aaminayn in la yidhaha diin baa loo daba fadhiisanaya alimaamu malik waxa uu yidhi laa yu'khadu alcilmu can arbaca afar cilmi lagama qaato safiihun muclinu safah ku safiiho maangaaboo safahadiisana muujisanaya wa saaxibu hawan yadcuu ilayh ku hawo ku sugan oo weliba hawada dadka ugu baaqaya oo macnaha dee hawa hawada iyo waxa weeyaan inxiraafaadka mooyaane sunno aan ku sugnayn warajulun macruufun bilkadibi fi axaadiisi annaas iyo nin lagu yaqaano dadka warkooda iyo sheekada dadka inuu been ku sheego wain kaana laa yakdibu cala rasuul xataa hadduu doono rasuulkaba yuu ku been abuurane haddii sheekada dadka dhexdooda been lagu yaqaano waxa weeye laga qaadan maayo cilmi warajulun lahu fadlun wa salaax laa yacrifu ma yuxadisu bih iyo nin fadli iyo wanaag loo naftiisa caabido oo saalixu ah laakiin wax alla wuxuu ku warramaya aan garanayn oon cilmi ulahayn oo ama gaflatu saalixiin hayso oo dadkuba ay isugu mid yihiin majruuxa iyo ka waxa weeyaan cadliga ah amase waxa weeyaan dee jahliba uu kaga sugan yahay qof aan markaa naftiisa haba u wanaagsanaadee aan waxa weeyaan garanayn wuxuu dadka u sheegayo isagana laga qaadan maayo cilmiga oo macnaha qofku waxa uu sheegayo iyo sanadkiisa waa inuu meel cad ku tiiriyo oo wax cad oo diinnimadiisa iyo daliilkiisa la hubo dadka waa inuu sheego muxamed ayaa waxa u yihi samictu caliya bna shaqiiqin yaqulu samictu cabdاllahi bn اlmubaarak yaqulu calى ru'uusi الnaas dacuu xadiiثa camr bni haabit fainahu kana yasub الsalaf waxa u yihi cali bnu shaqiiq waxaan maqlay cabdillaahi bn اlmubaarak oo yaqulu calى ru'uusi الnaas dadka hortooda kale calaa mar'a wamasmac iyadoo la maqlaayo lana arkayo dadka hortooda kale dacuu xadiiثa camr bni haabit ninka camar ibnu haabit la yidhah xadiidkiisa isaga taga oo ha qaadanina waxna ha ka warinina waayo fa inahu kaana yasubu salaf waayo dadkii wanaagsanaayee hore ayuu caayi jiray waxaynu halkaa ka qaadanaynaa qofka salafka iyo dadka wanaagsan caayiye wax ka sheegaya inaanu mudnayn oonu istaahil ku ahayn in la hoos fadhiisto iyo in wax laga qaato midna bal waxa weeyaan imaamu axmed markii imaamu axmed ibnu xambal ibnu abi qutayla markii loo sheegay inuu leeyahay ahlulxadiid asxaabu suu in ahlulxadiidka uu ku sheegay dad xun oo uu jarxiyey waxa weeyaan maradiisii intuu majliskii ka warguftou ka sara kacay ayaa uu yidhi zindiiqun zindiiqun zindiiq waa zandaqa in diinta iyo ehelkeeda wax laga sheego oo waxa weeyaan yani loo jarxiyo diinta diin ahaanteeda wax looga sheego sidoo kale min calaamati ahli lbidac alwaqicatu fi ahli lahar ibnu abi xaatim siduu lahaa waxa weeye calaamad iyo astaamaha ahlubidaca lagu gartaabay ka mid tahay inay ahlulxadiidka wax ka sheegaan oo ay ceebeeyaan oo kolba magac iyo naanays xun ay u sameeyaan ikhwaanii fillah waxaa xaqiiqo ah in maanta zamanka aynu nool lahay dhibaatada iyo fitanka iyo khilaafaadku ay aada u tiro badan yihiin waxaan munaasabadan caawa da'yarta iyo dhallinyarta muslimiinta ah iyo ahlu sunnaha cumuuman aan kula dardaarmayaa diintooda ciday ku aaminayaan inay ka fiirsadaan ciday la mijlisayaan ay la saaxiibayaan inay ka fiirsadaan waalidiinta laftoodu ciday ubadkooga ku aaminayaan inay ka fiirsadaan waayo waxaa laga yaabaa isagoo diin moodaya inuu u baranaayo inuu isagoo munxarif ah oo dhiiggiisaba bannaysanayo uu dib ugu soo laabto waxaa aad iyo aad aan naftaydiiyo nafyihiinaba kula dardaarmayaa cidda cilmiga laga qaadanayo la hoos fadhiisanayo cidda diinta lagu aaminayo wax la weydiinayo cidda wax laga warinaayo in aad iyo aad looga fiirsado oo dariiqii salafka saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin lagu sugnaado oo manhajka salafka waxa weeyaan dadku ay qaataan waayo wax xaqiiqo ah maanta in waqaa'icda ay ummadda caalamulislaami ay ku nooshahay waxaa la tajrubeeyo caddaatay manaahijta kale munxarifka oo dhan waxba laguma helina waa lagu baaba'ay waana lagu halaagsamay waxa keliya badbaadada runtii ay ku jirtaa in la qaato manhajka salafka oo saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin dariiqoodii la raaco oo kitaabka iyo sunnada lagu sugnaado oo diinta cilmi loo yeesho oo ahlulcilmiga raasikhiintaa loo daba fadhiisto taasaa lagu badbaadayaa walaalayaal haddaynu taa qaadanno waxa weeyaan adduunyadeenna iyo aakhiradeennuba waa inoo badbaadaysaa wafaqa allahu ljamiica lima yuxibuhu wayardaah waasalu allaha tacaala inuu dhammaanteenba ilaahay subxaanahu wa tacala inaga yeelo kuwii loo dembi dhaafay ilaahay subxaanahu wa tacaala kulligeenba dariiqa xaqa ah iyo manhajkii salafka allah inagu sugo wa sala allahuma waslama cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin